Mas-uuliyiin uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Kalluumeysiga ah Jubbaland oo maalmihii lasoo dhaafay howlo shaqo u joogay deegaanka Ras Kaamboni oo ah deegaan xeebeed markaasi ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa kulamo la qaatay dadka deegaanka iyagoona ka dhageystay baahiyaha markaasi ay qabaan dadka deegaanka Ras Kaamboni. Bulshada deegaanka Ras Kaamboni ayaa mas-uuliyiinta la wadaagay in deegaanka ay ka jiraan baahiyo dhanka caafimaadka iyo biyaha. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Kalluumeysiga Jubbaland ayaa bulshada deegaanka u ballanqaaday in baahiyaha ka jira deegaanka sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qaban doono.
annagu meel uma soconno waa nila joogaynaa cabashada aad soo gudbiseen caafimaadka iyo waxbarashada iyo haraadka iyo baahida aad sheegteen waana nila joogaynaa inta caqabadaha jiro aan meel saarayno intaan wixii ka soo gudboon waxaan salaan idinka wadnaa madaxweynihiinnii axmed maxamed islaam salaan baa idinka wadnaa waxaan rabnaa salaantaas inaad guddoontaan dareenka aad qabtaan mid ka daran ayuu qabaa waxaan ognahay habeenna inuusan seexanin maalinna uusan seexanin uu leeyahay dadka jasiiradaha rees kimboni dadka waxyaalaha soo gaara sida ugu dhaqsiyaha badan sida ugu dhaqsiyaha badan wasaaradihii way idiin soo socdaan hadday caafimaad noqoto hadday waxbarasho noqoto hadday biyihii noqoto annagoo ka wakiil ah wasiiro iyo xildhibaan annagoo ka wakiil ah baahi walbou taagan hay-adda ku shaqada leh way idiin imaanayaan dhankiisa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland ibraahim xasan baajoon ayaa ballan qaaday in baahiyaha ka jira deegaanka ras kamboni oo bulshada haysta sida ugu dhaqsiyaha badan ay markaasi kaalintooda ugu qaadan doonaan hay-ad kastana ay markaasi soo gaari doonto waxa ka quseeyana ay ka qaban doonto deegaanka kemboni waxaa weeyaan nolosha bini'aadanka kow horta waa biyaha raashinka gadaalan uga dhiga horta waa biyaha ayadda qur-aanka maxay ahayd wajacalna almaaa kula shayin xayan sooma soo ilahay ma odhan wax walbo nolosha waxaa ku xidhanta waa biya biya haddaan haysanin haddii maanta la idiin keeno waxaa weeyaan intaasoo maraakiib raashin had biya haddaan ma ku noolaanaysid waan ognahay taas qadar ilaahay ka imaatay kemboni iyo iyo odow weligooda ilaahay wuxuu ka dhigay biyaha macaan soomaheen weligeen biya xareed soomaheen awar ilaahay biyahaas xareed isagaa ka dhigay maanta isagaa qaraari ka dhigay beri waan ka rajaynay inuu ku soo celiyo macaanka taas ilaahay aan u ducaynayno haltaas ilaahay ku shuqle laakiin inaan dadkayna aanu ku dadaano sidii biyahay ku heli lahaayeen waa waajibna saaran dowladdaa saaran anagana idinkana wada saaranta hataa hadda waxaan rabaa inaan qaraan samayno wala hataa maashiinka biyaha badda ma caaneeya hataa inaan raadsano waa ku qasbana sababto haddaan biyo la haysanin nolooli ma jirto waa laga guuraa magaalada marka insha allahu tacaala intaas ayaan muhiimaddeena ahayd waan ugu faraxsanaa galabta imaatinkiina na aqbasheen noo imaataan annaga fariintaas baa idiin wadnay waana idinla joognaa